Gabdho Soomaaliyeed oo muxsiniin oo ku dhaqan dalka dibadiisa ayaa guri u dhisay hooyo heysata caruur Akoon ah oo ku nool degmada Cilwaaq ee gobolka Gedo taasoo horey ugu codsatay in loo dhiso guriga. Dhismaha guryahan ayaa sidoo kale waxa ay ugu dareen qalabaynta, waxa ayna sidoo kale u mahadcelisay dhammaan dadkii ku garab siiyay in loo dhiso guri ay degaan iyada iyo caruurteeda. Guddiga loo wakiishay dhismaha gurigan ayaa ka warbixiyay heerarka uu soo maray dhismaha guriga iyagoo u mahadceliyay.
dadka muxsiniinta oo wanaagsan oo guryahan wanaagsan oo sharafta la u dhisay oo australia gabdho joogo weeyaa laigu yiri anu ma arkin Een, laakiin hadda aragtideedi waxaaba xaqiijinhaya gurihii baaba dhisanbo haddaan hadda ma arkin dhihi lahaa waxaanba arkaya camalkii iyo dadkii gaarsiiye oo walaalka ahaa oo arrinta u gudbiyey oo yidhi walaal waa jira meeshaan dhibaato haysato oo agoone ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa inuu barakeeyo adduunkooda iyo aakhiroodaba dadkii gudbiyey ajirkooday leeyihiin kuwii soo dhiibay ajirkooda lagama naasu- naaqusinhayo ilahi subxana wa taala kama naaqusinhayo wuu u taban laabhayaa kuwaana ajirkooday leeyihiin kuwaana ajirkoodu ilaahay siin kuwaana ilaahay u siin lagama lagama naa- naaqusinhayo saas la ajligeed waxaan ku waxaan codsanaynaa walaalaha muxsiniinta ah oo wanaagsan oo nin kastaba ilaahay wuxuu gacantiisa geliyeybo dadkan agoonta e arrintan arrin wanaagsan weeyo waa arrin fiican waa arrin islaamka muslimiinta inay isgarab qabtaan oo iswanaajiyaan oo si kasta oo wanaagsan wax loo qabto ay ku fiican tahay weeyo arrintan fiican ay noo bilaabeen inay inta kaloo daawatana ay ku daydaan dad badan oo masaakiinah magaalada joogo ee ceel waaqa hadda oo aad gurigan ka dhisteen oo agoonta aad u dhisteen dad fara badan oo dhibaataysan baa jooga daafaha ku nool ama agoon ah ama masaakiin ah cid kasta oo marka kaliibkaas inta daawata fiirisa ee insha allahu waxaan leenahay ee ajirkeeda waad helaysaane insha allahu sadaqaysta wixii aad sadaqaysan kartaan wuxuu ilaah idinku ogyahay intaasaan ku diraya magaceygana waa suldaan kofi annaga oo maaragtay agoontaas dadka muxsiniinta ah oo khayrka jecel ee walaalaha reer australia ay soo tacaawumeen gurigoodii soo booqanay maanta isugu nimid Een, caruurta ehelka aan u nahay oo maxaan ku raha deriskana noo ah Een, xaaladoodan aan ognahay meesha ay ku sugnayd iyo maxaan ku raha hadda sidii mataqaanaa loo wanaajiyey waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha idin wanaajiyo guryihiina allah wanaajiyo kuwa adduun iyo kuwa aakharaba khayr allaha siiyo ninka maanta ee cabdifatax een, annaga oo taba- tabaruc oo tabar ahaan magaalada ku jirno ayuu arrinkan asaga ah dadkii baraarujiyey oo ilaahbaa uun sababtooda iska lehe in maanta een, loo dhiso guryahan sababtoo ah ka mid ahaa Een, waana u mahad celinaynaa cid walbo oo guryahan dhistay deegaankaana farxad gaaray noo tahay kolleyba sidii guryaha u muuqdaan ilaahay maalinta qiyaam ha idin muujiyo annaga waxay noo tahay annagood guryo nooga dhisteenay la mid tahay maanta dad agoontaan u dhisteen waa dad oo daris ah waa dad walaalo ah waa dad aqribo ah waa dad agoon ah deegaankaana aada looga yaqaano qoladii baxsatayna een, waxaan idin leenahay baahiyo ka badanna way jiraan waxaan inga codsanaya aniga oon codsi gaar inga codsanaya in reerka shaqo abuur aad u suubisaan Dhismaha gurigan ayaa waxa uu dabooli doonaa hooy la-aanta haysatay hooyadan taasi oo wax badan ka tari doonto baahiyii ay qabtay.